xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed rediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhagaysan doontaanna waxaa ugu dooron kulan xal looga gaarayo dilal ka dhacay deegaanka dacadheer ee gobolka galgaduud oo lagu qabtay magaalada dhuusamareeb maamulka hirshabeelle oo ka digay lamacaamilka al-shabaab madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo soo dhoweeyey howlgallada al-shabaab ka dhan ee ka socda maamulka galmudug faahfaahyano kasoo baxaya dagaal shalay ka dhacay deegaano hoostaga degmada xaradheereeh ee koonfurta gobolka mudug akhbaaraadka dibadda ee warka subaxna waxaad ku maqli doontaan faahfaahino kasoo baxaya diyaarad ku burburtay dalkaasi ukrein oo ay wasiiro ku dhinteen intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka subax ee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goorla u diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal oo subaxnimo khamiisa sagaal iyo tobanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex iminkii haatanna kusoo dhawaada warka oo intaa ka faahfaahsan kulan xal looga gaarayay dilal ka dhacay deegaanka dacdheer oo isagu kala qaybiyo gobolka galgaduud iyo ismaamulka soomaalida dalkaasi ethoobiya ayaa waxa uu ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug warbixinta warkan waxaa magaalada dhuusamareeb inooga soo diray waryahayaga cabdulaahi warsamo rooble kulankan oo ay isugu yimaadeen waxgaradka laba ka mid a beelaha dega galmudug ayaa xal looga gaaray dil dabayaaqadii bishii nofembar ee sanadkii tegay deegaanka dacdheer ee gobolka galguduud lagu geystay caruur laba ah islamarkaana ay baxsadeen dableydii dishay odayaasha labada dhinac ayay kulankan ku weheliyeen taliyaasha qeybaha guud ee booliiska iyo nabadsugidda galmudug maayarka dhuusamareeb agaasimaha guud ee madaxtooyada galmudug xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka galmudug doctor cabdiweli cabdulaahi jaamac odayaasha labada dhinac ayaa ku heshiiyey in laga samanfalo dhacdadaasi lagana ballamo dhacdooyinkii kale iyadoo loo gudbayo heshiis guud oo lagu soo afmeerayo shaqaaqooyinka soo laalaabtay laguna meel dhigayo qodobo wax ku ool ah oo ay ku howlgeli karaan laamaha amniga nabadoon daahir maxamed faarax xareed oo ku hadlay afka bahda gogasha dhigtay ayaa sheegay inay dhankooda ka samafaleen dhibkii dhacay una taagan yihiin sidii loogu dadaali lahaa nabadda odayaasha dhaqanka xaaji saleebaan iyo odayaasha dhaqanka beesha reer xaaji maxamed ammaan reer wuxuu daaran yahay waa shir wada nabadgelyo waa shir la rabo dhibaatooyinkii dhacay ilaahay hanaga afjaro horeyna waa uga ballansanayn tanse maanta waxay daaran tahay tanse maanta waxay daaran tahay dadkii yararka ahaa oo labadii wiil oo ku dhimatay meeshaa la yidhaahdo furintu foo dacdheer iyo mircabida dhexdooda inaan kaga samafallo baan dhirtaan shirkaan u qabanay waa isku afgarannay waa ka samafallay waxaanu leenahay dadkii dhalay samiriya iimaan allaha ka siiyo labada beeloodna way isku afgarteen dhacdooyinkii kale oo ka horreeyeyna waa ka ballansannahay haddii ilaahay yidhaahdo inaan labada qabiil iyo dhaqankude isaga yimaadaan baan ku ballansannahay shirkanagu sidaasuu maanta daaran yahay nabadoon tahliil maxamed aadan oo ugu dambeyn hadlay ayaa xoojiyey gogashan isagoo xusay inay dhankooda guddoomeen samafalkan ay ku qaabileen walaalahooda gogasha u dhigay annaguna waa soo dhoweynay waa isku afgarannay taasi iyo maaragtay waxaynu ugu yeereen walaalnimo iyo inaysan hifad dambe lahayn wixii ka dambeeyana wanaagan uga ballannay wixii hore waxay daba joogtay gogoshaas goglihii hore nabadii hore saxiixii hore waxaasay daba joogtaa ayadana waxaan ku soo celinay meesheeda gogoshii waxaan ku soo celinay walaalnimo waxaan ku soo celinay wixii dambe oo dhaca inaysan lahayn fadal iyo orod afartan sana dhibkaa soo socday wax allaale wixii dhaa waxaan ka ballansannahay inaan si sharaf leh oo walaalnimo leh oo taxsi leh oo wadahadal leh wax magartadu ay dhigaan inaan uga wada hadalno kadibna aan sharciga u gudbi doonno haddii alla idmo saxiix hore iyo hadalkayga ku jirtay waan soo dhoweynay walaalahana waa nugu baaqeen gogoshaan sidaasaa maantay aada iyo aadaan ilaahay uga mahadinay walaalahana waa u mahad celinay annaguna waa isla qaadanay dibna waa usii socon doontaa cid wax kasta oo maaragtay jirana waxaan ku dhammaysan doonaa gogol iyo karaamo iyo walaalnimo intaasaan rabnaa inaan aduweynaha iyo dadka ehelkii ogeysiino ciddii wax ka dhaceen na maaragtay si walaalnimo la aan maalin walba aan uga wada hadalna iyo waqti walba sidaasaan rabnaa sidaasaan jecelnahay uga dardaaranay uga wada hadalnay saraakiisha iyo mas-uuliyiinta galmudug ee kulankan goobjoogga ka ahaa ayaa ku ammaanay labada dhinac isfahamkan ay gaareen oo ay kaga heshiiyeen dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhex dhacay iyo ballanta ay kala qaateen
maamulka hirshabelle ayaa ka digay la macaamilka al-shabaab wasaaradda amniga gudaha hirshabelle oo ka duulayso go-aamada laga gaaray la dagaalanka al-shabaab ayaa caddaysay in cid kasta oo la shaqaysa u tagta ama u hogaansata awaamiirta al-shabaab ay ku xukun yihiin al-shabaab qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga hirshabelle ayaa guud ahaan shacabka iyo cid kasta oo ku nool deegaanada hirshabelle uga digtay la macaamilka al-shabaab faahfaahinah ayaa kasoo baxaya dagaal iyo duqeymo ka dhacay deegaana hoostaga degmada xaradheere ee koonfurta gobolka mudug xooga dalka iyo xoogaga deegaanka ayaa weerar culus ku qaaday deegaanka bacad faarax aadan oo qiyaastii toban kilomitir dhanka galbeed ka xiga degmada xaradheere ee gobolka mudug howlgalkan oo ahaa mid lagu baacsanayay al-shabaabkii ka baxay degmada xaradheere ayaa wararka waxay sheegayeen duqeynta iyo dagaalkaba dhibaato weyn kasoo gaadhay ururka al-shabaab waxaa dadka deegaanka qaarkood ay sheegeen inay arkeen gawaari ay lahaayeen al-shabaab oo ku gubtay duqeynta halkaasi ka dhacday saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dambeeyey kadib markii ay ka warheleen in al-shabaab isku aruursanayaan deegaanka bacad faarax aadan islamarkaana weerar khasaare gaarsiiyey halkaasi lagu geystay madaxweynaha maamulka puntland ayaa soo dhoweeyey howlgallada al-shabaab looga saarayo deegaanada dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu si weyn usoo dhoweeyey howlgallada looga xoreynayo deegaanada dowlad goboleedka galmudug dhaqdhaqaaqa al-shabaab madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in puntland ay ku faraxsan tahay islamarkaana soo dhoweyneyso in al-shabaab laga saaro guud ahaan dalka gaar ahaana dowlad goboleedka galmudug waxauna sheegay in dowlad goboleedka puntland ay diyaar ula tahay galmudug ku garab istaaga sidii looga saari lahaa deegaanadaasi al-shabaab dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug siciid cabdulaahi den ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si weyn la iskaga kaashado sidii al-shabaab looga saari lahaa guud ahaan dalka waxaana intaa uu ku daray in al-shabaab boogmadow ku yihiin qaranka soomaaliya hadalkan kasoo yeeray madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa kusoo aadaya xilli deegaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug laga saaray dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo haystay in ka badan toban sano gudoomiyaha golaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aada madoobe oo kulan la qaatay odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda maamulka koonfur galbeed gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa kulan la qaatay golaha malaaqyada dhaqanka koonfur galbeed isagoo kala hadlay kaalintooda odeetinimo inay qaataan kulanka odayaasha dhaqanka iyo gudoomiyaha ayaa diiradda lagu saaray sidii wejiga koowaad ee dib heshisiinta looga meero dhalin lahaa waxaana odayaasha dhaqanka loo xil saaray inay xaliyaan khilaafka iyo wixii madmadooba ee ka dhex jira bulshada gudoomiyaha golaha shacabka oo bogaadiyey doorka odayaasha dhaqanka iyo ilaalinta dhaqankeena ee ku aadan xalinta khilaafaadka ayuu ku tilmaamay mid muddo dheer soo jiray odayaasha ayaa lafdhabar u yihiin isdhexgalka iyo nabadda bulshada waxaana odayaasha dhaqanka uu sheegay in loo baahan yahay inay kaalin weyn ka qaataan sidii dib heshiisiin dhab ah looga gelin lahaa dowlad goboleedka koonfur galbeed halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaana waa raadiyaha cadaado iminkana akhbaaraadka dibadda faahfaahinno dheeraad ayaa kasoo baxaya diyaarad ku burburtay dalkaasi ukrain oo ay ku dhinteen wasiiro faahfaahinno dheeraada ayaa kasoo baxaya diyaaradaha ku burburtay meel u dhow caasimada dalkaasi ukrain xalay lix iyo toban ayaa ku dhintay oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha ukrain ku-xigeenkiisa iyo xogeyihii dowladda sida ay sheegeen saraakiisha diyaaradda ayaa ku dhacday meel u dhow iskuul caruurta yaryar wax lagu baro oo ku yaala dhinaca bari ee caasimada kiyev laba caruur ah ayaa ku dhintay shilka toban kalena way ku dhaawacmeen wasiirka lagu magacaabo ah denis waxaa la socday siddeed qof oo kale xilliga uu shilku dhacayay diyaaradda burburtaha ayaa la arkaya iyadoo holcaysa dab ayaa ka kacay meel u dhow iskuulka caruurta yaryar wax lagu baro waxaana laga daadgureeyey caruurtii iyo shaqaalihii iskuulka ceeryaamo ayaa jirtay markii diyaaraddu dhacaysay waxaana warar soo baxay ay sheegayaan in diyaaradda markii hore ay ku dhacday iskuulka ka hor intaysan ku ag burburin dhisme la degan yahay oo ku yaala ukrain warkii subax dhegaystayaal oad kala socoteen raadiyaha cadaado waa naga intaa warka waxaa si toos inaga imaanaya stuudiyaha raadiyo cadaado uu ku leeyahay magaalada muqdisho anigoo sharmaarka maxamed maxamuud ayaa idinla socodsiinayay waxaa ii farsameynaya saaxiibkii shaafici sheekeeye oo stuudiyaha magaalada cadaado ku sugan intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah